kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka qurbi oonu toddobaadkan ku soo qaadanayno dalladay ku midaysan yihiin dhallinyaro u badan ardayda wax ka barata waddanka norway oo gacan ka geysta dhiirigelinta waxbarashada iyo ka hortagga waxyaabo ay ka mid yihiin daroogada iyo qabyaaladda somali national youth community waa urur ay ku midaysan yihiin dhallinyaro soomaaliyeed oo isugu jira kuwa wax ka barta dugsiyada kala duwan ee dalkaasi iyo qaar xoogsataa waxa ayna dhowrkii sano ee lasoo dhaafay wadeen dadaallo lagu horumarinayo aqoonta iyo xirfadda dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi sidoo kalena waxa ay sameeyaan barnaamijyo lagu dhiirigelinayo in dhallinyaradu ay noqdaan kuwa wax ka noqda dalka ay ku nool yihiin iyagoon ka tegaynin soomaalinimadooda ibraahim cabduqaadir abuukar oo loo yaqaano ibraahim khaliil waa guddoomiyaha ururka s n y c waxuuna barnaamijka qurbo uga warramay arrimo ay ka mid yihiin doorka ururkooda ee bulshada iyo caqabadaha ay la kulmaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi wuxuuna marka hore sharaxayaa ujeeddadii laga lahaa aasaaska ururka ururka ujeedadiisa horta waxay tahay ama vishankiisa wax walba markii la sameynaya waxay leeyihiin vishan waxaan anaga ka shaqeynaynaa sidii loo badbaadin lahaa jiilkan maanta jiro iyo sidii loogu diyaarin lahaa jiilalka soo socda iyo kuwa kasii dambeeya inay ku noolaadaan nolol wanaagsan oo ka sareysa kana fiican tan maanta annaga aan ku noolnahay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada maadaama dadkeena waaweynaa ay ku bateen waxyaalahan aanan macnaha bulshada ukeenayn balse dhibaatada ku sida qabyaalada isku xirka bulshadii aada u hooseeyo dadkii lakala lakala qoqobayo dhibaatooyinkii ku badanayo in marka dhalinyaradii ayaga ay nafsadooda ay la wareegaan mas-uuliyaddii ay qabtaan haddana mujtamaci ay wax ay ugu celiyaan marka waxaa ku midaysan xitaa dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed ardayda qaar shaqaysto qaar arday hore ahaan jiray kulle focuskeenana ma aha arday keliya waxbarta inaan keenno mid aan waxbaranan ma aha in qof kasta oo soomaali ah oo dhalinyaro ah la siiyo fursad uu nafsadiisa ku horumarin karo islamarkaana qof walba oo wax positive kusoo kordhin kara bulshada la siiyo jaanis uu kusoo marniin karo waa tahay ibraahim khaliil marka waxyaabaha aad bulshada u qabataan ee aada ii sheegi karto maxaa ka mid a waxyaalaha ugu weyn aan qaban waxay tahay kulamo doodo cilmiyeed aan dhalinyarada u sameyna si ay markaas isugu weedaarsadaan khibradahooda iyo aqoontooda marmar waxaan usameynaa siminaaro iyo koorsooyin waaweyn dad waaweyn ayaa ugu yeernaa shirar caalami ayay ka qayb galaan workshopyo ayaa loo sameeyaa taas waa xagga aqoonta mar waxaa sameynaa maxaa la dhahaa tababaro a jirta oo dhinaca technicalka dhalinyar ay ka qayb qaataan waxyaala fara waxyaalaha basigiska inkastoo wadan horumarsan aan joogna laakiin waxyaalaha aada u bartaan dhalinyarada waxaa kamid leadership oo kalenta muhiim ay tahay aada ay dhalinyarada uga qayb qaataan koorsooyin fara badan leadershipka ah iyo eventooyin waaweynaan qabanaa oo aan mar kusoo bandhigna dhaqanka soomaaliyeed iyo hiidahiisa si aan u ilaalino markaasi maxaa la yihahdaa trust ee qiimaha uu leeyahay dhaqanka soomaaliyeed waxaan sidoo kalenta aan sameynaa activities oo gudaha ah oo dhalinyarada aan u sameyno urka ka tirsan gabdhihii wiilal dibadda ayaan u wadnaa waxaa loo kaxeeyaa banooni ay ciyaaraan waxaa jirta koox banooni oo wiilasha u dhisanaya jirto gabdhaha sidaas u kaleento waa garta marka maxay yihiin dhalinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka norway caqabadaha ay la kulmaan ee ka hor yimaada ee adinku ka urur ahaan ama bulsho ahaan aada dareensan tihiin muhiimna ay tahay in laga hortago si horumarkaas aad sheegtay faraha badan ee aad doonaysaan dhalinyaradu inay gaarto loo helo qofka norway maanta ku nool ayaa wuxuu dareemi karaa baahida loo baahan yahay in ummadda la mideeyo in ururo noocan oo kalenta ayay soo baxaan hal ma ahna toban inay yimaadaan oo mabda leh principal leh ujeedo iyo kajeeda leh oo bulshadan waxu qabanaya sababta waxay tahay dhalinyarada dhibaatooyinka ugu badana soo war waxay tahay dadka markaysan midaysnayn waxa waaye caqabado fara badan oo soo wajahayo waxaa arkaysaa dad nolosha ka dhacay oo dragska iyo waxyaalahaas ka shaqeeyo qaar waxaa jiro xabsiyada kuwada guran yihiin dhalinyarada soomaaliyeed intaasoo wiilasha ma yani dhibaatada ugu badan waxay tahay dhalinyarada soomaaliyeed ee meeshaan joogo waxbarashadii horta waa laga wada dhacay siday u badan yihin siiba wiilasha marka taasna waxaa waye arrin aada looga fajaca wadan oo wixiis lacag la-aan yihiin fursadii dadka loo diyaarna wax walba haddana intaas waxaa kasii daran xabsiyadaay ku guran yihiin criminals ay noqdeen dambiye fara badan ayaa la galay wiilka dhalinyarada iyo gabadha dhalinyarada si loo badbaadiyay islamarkaana laga dhigo wax wanaagsan oo bulshada ayaga risaladka wanaagsan ku sameynaya sidaas daraaddeed ayay ahayd marka koobaad in horta horanta dhalinyarada isugu yeero qof walba aan la fariisano fikirkooda kala duwnaadaan wax walba kulli in la isugu keeno platform oo ay kulligood wax walba ay kusoo bandhigaan lagu caawiyo isla markaana haddana in la ilaaliyo identityga qofka soomaaliga ah waxaa jirta dhinaca kale haddii aan eegno ee waddanka norway ee dhibaato ay ka cawdaan ee waalidiinta soomaaliyeed oo qaarkood ee caruurta laga qaato ee sababaha looga qaato caruurta dadka qaar waxa ay e, ku eedayaan ama ay ku macnayaan e, waalidiinta soomaalida laftooda oo aan waay aragnimo e, u lahayn e, dhaqanka dalka norway iyo hanaanka dadka soomaalidu caruurta u edbiyaan oo ka duwan ka dalka norway oo kale E, marka adinku maadaama aad tihiin urur dhalinyaro ah oo waxbarashada iyo e, horumarinta e, bulsho wanaagsan inay soo baxdo ka shaqeeya aad tihiin e, ma isleedihiin dhibkaasi sidaa loo sheegayo ayuu jiraa run ahaanti maxamuudow arrinta horta sidaad u sheegtay waxbaa ka jiro annaga waxaan nahay dad soomaaliyeed oo muslimiin ah oo ka oo afrikaan ah oo ka yimaaday wadamo iyo dholol kulol waxaa imaaneen waddankan waxaan leenahay dhaqan iyo caadooyin qaaba ilmaha u korsanaa rubama waa laga waa laga yaaba inay khaldan tahay waan dhihi karnaa qaabka ilmaha loo koriya lakin haddana waddankan markaan imaanay waxaa jiro shuruuc baa jirto qawaaniinaa jirto weliba xuquuqda aadanaha aad ayuu ugu sareeya waddankan ilmaha waxay leeyihiin nidaam iyo qaabkii loo koriyo waxay leeyihiin qaab loo ciqaabo haddii khalad ay galaan waxay leeyihiin qaab loola dhaqmo waxaan soo galnay dad naga diin duwan waxaan soo galnay dad wax walba naga duwan marka ilmaha qaabka loo korinayo oo boqol kiiba boqol anaga aan fahamsanayn oo gaabis badan oo ku jiro iyo waalidiinta soomaalida oo markay yimaadeenba aanan loo furin siminaaro iyo tababaro iyo koorsooyin oo aan la dhihin qaabkaan u koriyay sharcigeena sidan waaye waddanka waxaan u qorayaa way jiraan khaladaad fara badan oo xadgudubyo lagu loo geysta soomaalidana way jiraan xagga hay-adaha garsoorka ama sidaas oo kaleento adinku hadda urur dhallinyaraad tihiin dalkii wax ku bartay maskaxdoodu furan tahay wax fahmaya e, dhibaatada dareensan e, kaalin intee laeg baad hadda ka qaadataan marka ama aad doonaysaan inaad ka qaadataan si dhibtan wax looga Wallahi, qabto ru- run ahaantii maanta xaaliyan wax aan hadda aan ka qaadano oo eh, ma jirto oo aan eh, aga- howl aan si sax uga qabano arrintaasi ma jirto En waxaa jirta anaga hadda en project aan sanadkan bilaabayno haddii ula yaraado aan bilaabno already oo aan ugu magac darnay community organizer waxaan ugu kala galnay guud ahaan horta horinta waxyaalaha la sheegay sababtoo ah meedihii ma meediyaha norwejigaan aaminaa mise soomaalidii aan aaminaa haddii ama hayadihii iyo guryaha soomaalida aad tagtid waxaa maqlaysaa waxa meediyaha iyo hay-adaha garsoorka iyo booliiska ay hayaan iyo maalin walba telefishinada laga soo daynaya joornaalada kusoo baxay wax ka duwan baa maqlaysaa ma kan baa saxan mise kaanaa saxan miyaa aaminta ma garanaysid sidaas daraaddeed horta horinta waxaa anaga ujeedadeen ay tahay cilmi baaris program cilmi baaris waxaan sameynayna haddii ilaah yidhaahdo ilaa sanadka nagu qaadato marka waxaan rabnaa anaga oo communitygeena u noqonayno marka koowaad la fariisanayno si aan u ogaano dhibaatada ku jirta markaan Waay.
ogaano oo xog saxa aan ka diyaarino inaan bulshadii la fariisano haddana qeybeeda kala duwan ardaydii aqoonyahanadii kulli urur soomaalida oo jira dhan waxay rabaan ha ahdaan inaan isugu yeerno oo aan dhahno anaga xogtaan aan haynaa sidee bulshadeena waxaa uga qabanaa marka arrimahaas oo dhan sidii looga gudbi lahaa Waay.
ayaan ka shaqeynaynaa haddii ilaah yidhaahdo insha allah ka urur ahaan xiriir intee leeg ayaa idinkala dhexeeya marka ururada kale ee dhallinyarada ah ee ka jira wadamadan e, yurub iyo weliba dalkii hooyo ee soomaaliya xiriirka nagala dhexeeya ururada kalenta dabcan ururo badanaa jirta sidaas aada la socotid xiriir wanaagsan ayaa nagala dhexeeyo waa wada shaqeynaa kulmo ayaan wada qaadanaa waxayaan dhexmaro scandinavianka sida finland oo kalento sweden aad iyo aad sanadkii hore oo kalento shar weyn inta lagu qabtaa jirtay oo anaga aan qayb ka ahayn oo ururo kalenta aan kala shaqeynayn oo ajnabi ah waxaan isugu yeernay ilaa n afartameeyo ururo dhalinyaro soomaaliyeed oo kulli aan ka wada keenay scandinavianka iyo meel walbo taas oo aan ku dhisnay xiriir iyo platform xoogan oo dhalinyarada soomaaliyeed waaya e, ugu dambaynta e, ururkiinna e, muxuu yahay yoolkiinu maxaad doonaysaan inaad marka ugu dambaysa gaartaan waxa aan marka ugu dambeyso aan rabno inaan gaarno waxay tahay in qofka soomaaliga ah uu ku noolaado nolol wanaagsan bulsho midaysan qofka soomaaliga ah baasaboorkiisa iyo magaciisaba uu noqday yaa tahay anay soomaali ahay inuusan ka dhigin magacayga waa hebel maxamuud magacayga waxaa weya sidaas waxaan ahaa qof soomaali ahay oo haddana bulshada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed aan aragno asaga oo madax banaan la mid ah dalalkan kalento adduunka qofka soomaaligana uu yahay muwaadin soomaali ah oo sharaf leh taas ay tahay yoolkeena ugu dambeyso waa dadaali doonaa ilaa ay riideena ay ka hirgasho haddii ilaah yaraahdo insha allah
dhegaystayaal barnaamijkii qurbiga toddobaadkan uu marti noogu ahaa guddoomiyaha ururka dhallinyarada somali national youth community ibraahim cabdulqaadir abuukar ibraahim khaliil intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabad gelyo